waxaa sii xumaanaysa xaaladda magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari halkaasoo maalmahanba ay ka taagnaayeen xaalado siyaasadeed maalmihii u dambeeyey waxaa magaalada kusii qulqulayay ciidamo ka tirsan kuwa maamulka puntland kuwaasoo la dejiyey bannaanka magaalada xiisadahan ayaa sababay in shalay magaalada boosaaso uu ka bilowdo barakac ay sameynayaan dadka ku nool magaalada wararkii ugu dambeeyey ee laga helayo boosaaso ayaa ku waramaya in halkaasi laga dareemayo dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda xiisadahan ayaa yimid kadib markii dhowaan madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni uu xilka qaadis ku sameeyey taliyihii ciidamada la magacbaxay b s f iyadoona taliyaha uu gaashaanka ku dhiftay xilka qaadistaas deni ayaa arrintan si dadban ugu eedeeyey dowladda federaalka waxa uuna sheegay in xukuumadda farmaajo ay mas-uul ka tahay colaadan isagoona hoosta ka xariiqay inay tallaabo adag ka qaadayaan saraakiisha ku howlan horinta colaada dalkan hal dowlad unbuu yeelanayaa dowlado isku dhex jira ma yeelanayo haddii ilaahay hal ciidan buu yeelanayaa ciidamo rag leeyihiin ma yeelanayo hal dakhli buu yeelanayaa dakhli ninba meel uu markaa nimeed waxaa jiri jira wax la dhaho nin walba laba barsanteed baa meel loo saaro curaaro wax la sheego maalintii ugu horraysaan ka takhallusna ciidanno hebelle hebel leeyihiinna maalmihii ugu dabayaaqadeedii baa socotay kulli waa israacayaan si kastaba ha ahaatee xaaladda magaalada boosaaso ayaa ah mid qasan maadaama ay halkaasi isku hor fadhiyaan ciidamo iska soo horjeeda waxaana xilli weliba la filan karaa in magaalada ay ka dhacaan iska horimaadyo u dhexeeya labada dhinac